waa dhacdo aan jeclayn inaan tabino janaayo labada kun koob iyo toban balse dib u dhacday muddo afar iyo toban sano ah kana hartay kacdoonnadii la midka ahaa sida masar libiya iyo tunis laakiin rabbiga leh maamulka iyo maaraynta dunida ayaa doonay inay maanta noqoto gebagabada nidaamka daaqiga ah ee bashaar al asad inkastoo labadii toddobaad ee tagtay isha lagu wadahayey magaalada dimashiq iyo mustaqbalka maamulka bashaar al asad tan iyo wixii ka dambeeyey duufaantii kasoo ruqaansatay idlib haddana cidina ma filayn degdegsiimadan haddii ay tahay dadkii indhaha ku hayay xadadka wariyaashii joogay meydaanka iyo xitaa dadkii odrasayey waxa wadanka ka socda fariiqii ugu horreeyey ee saxafiyiin ah waxay ku qaadatay inay gaaraan caasimadda dimashiq muddo siddeed saacadood ah markii lagu dhawaaqay burburka nidaamka
وكالة المروحية في مطار المسجد العسكري dadka ku nool dimashik iyo baadiyaheeda oo lagu qiyaaso shan milyan oo dad ah waxay muddo konton iyo afar sano ah ku hoos jireen nidaam keligii talis ah oo talada ku hantay gumaad gaboodfal iyo gumeyn ka dhamah muslimiinta sunniga ee ku nool wadanka farxadda iyo riraynta maanta ragaadisay fagaaraha umawiyiinta iyo barxadaha dimashik waxay ahayd mid kasoo burqanaysay aabbayaal da-ah oo ku dulgaboobay dulliga asad hooyooyin cirdigoodii lagu tuntay iyo caruur la agoomeeyey inta aan malaamixda wejiyadooda ka akhriyey dadku ma ahayn kuwa bashaar al asad u riday hamuun ay u qabaan talada dalka ama gabay awood qaybsi ay ka sugayeen madaxtooyada dimashik balse waxay ahaayeen kuwo raadinaya inay soo cishtaan xurriyad laga xayuubiyey kadib konton sano oo ay addoonsi ku hoos jireen dadkoodana ku soo celiyaan xindaabka bini'aadanimada kadib muddo nusqarni ah oo lagu tirinayay liiska xayawaanada si ka duwan inay ku xoomaan madaxtooyada asad iyo xarumihii looga talinaya waddanka waxay dadweynuhu markii ugu horreysay jabiyeen xabsiga sednaaya oo loo yaqaano kawaanka basharka waa saldhig militari oo muddo konton sano ah lagu ciqaabayay tobannaan kun oo muslimiin ah oo aanu jirin cid ka soo warranta waxay ahayd qalcad u owdan nidaamka iyo kawaan aanan la ogeyn inta ruux ee lagu gowraco maalintii dadweynaha ayaa gurmadkii ugu horreeyey u fidiyey dadka dhibanayaasha ah ee ku jiray xabsiga kuwaas oo ay dadi ugu wardambeysay markii ay ku dhaceen gacanta nidaamka waxaa xoog lagu jabiyey albaabada iyo qufulada qolalka waxaana ooda laga qaaday kumanaan muslimiin ah oo aad mooddo in guusha timidba uu allah iyaga u soo dejiyey waxaa dadka uu allah soo badbaadiyey ka mid ahaa dhallinyaro maanta oo axada ku qornaa toogasho
أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم muuqaalada ka imaanaya xabsiga militariga ee sednaaya ayaa ahaa kuwo marna ku farxadgelinaya marna ku argagaxgelinaya waxaase ugu darnaa markii albaabada loo ballaqay qaybta dumarka markaas oo uu jidhku ku damqanayo markaad aragto xijaabyada laga xayuubiyey cafiifaadka acraadooda lagu tuntay oo daadsan qolalka hooyooyin argagaxsan iyo caruur da-dooda u dhexayso sanad iyo laba sano oo qaarkood ku dhashay gudaha xabsiga waxaa igu argagax badnaa ilmo yar oo ay saxafiyiintu ku qiyaaseen laba jir oo marba dhinac u cararayey kadib markii ay farxaddu kala geysay isaga iyo hooyadii muuqaalka maanta ka imaanayay sednaaya wuxuu tusaale u ahaa dhammaan xabsiyada kale ee dalka sida xalab xamaa ximis iyo magaalooyinka kale sida ay taqaariirtu tilmaamayaan xabsiga xalab oo keliya waxaa laga soo daayey saddex kun iyo shan boqol oo ruux oo maxaabiis ah markii gudaha loo galay tani waxay ahayd guul weyn oo ay u hub qaateen dadka reer suuriya oo aanay u kala harin saalix iyo taalix mid qaamaysan iyo mid qaan sheeganaya intaba waana guul uu allah ugu hiiliyey madluumiinta kuna hoojiyey daalimiinta qoyskii kontonka sano kawaanayay muslimiinta ayaa firxad kaga baxay waddanka una cararay ruushka bashaar al asad oo ahaa shaqsigii ugu dambeeyey reer asad ayaa xalay saqdhexe diyaarad militari ka qaaday garoonka diyaaradaha ee dimashik isagoo galay saldhig ay leeyihiin ciidamada ruushka halkaas oo uu ka sii aadi doono magaalada moscow allahu akbar adan saatrukukum liadan
suuriya waxay maanta samaysay taariikh duqeydii ayaa taagan barxadda afarjidlaha ah ee dimashik iyagoo ku dhawaaqaya maanta un baan dhalanay iyo taariikh cusub ayaan qornay waxay rideen nidaam maamul oo gacan adag oo daa'ifi cunsuri ah oo dadka ku maquuninaya gacan bir ah wax ka badan nusqarni balse su-aashu waxay tahay maxaa xigi doona dhicitaanka bashaar al asad madhabihii afghanistan ayay mari doonaan mise jidkii libiya iyo dagaal sokeeya ayay dhexda ka istaagi doonaan mise sidii masar ayay keeni doonaan daaquud ka daran midkii la riday taasi waa mas'alo wakhti iyo wax aanan dadka reer suuriya ka mashquulin damaashaadka guusha uu allah maanta ku manaystay